أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمرهم مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر xikmة baaligaة fma tغni الndur fatwal canهm yowma yadcu daaci ilىa شhayi nqr khshacna basaaruhm ykhrujuuna min اlأjdaaثi kaأnahm jaraad muntaشir muhطiciina ilى اdaaci yaqulu اlkafiruuna hada ywm casir suuraة اqmr suuraةu inshiqaaqi اlqamarna waa la yhaha suuraddii dayaxa yacnii had iyo quraan jeer qur-aanka waxaa magaca suuraduhu waxay wataan matalanba ama bilowgeeda ama wax lagu sheegay oo matalanba suuratulbaqara baqaraha lagu dhex sheegay tanna cankabuut waxaa lagu dhex sheegay alcankabuut baa lagu dhex sheegay suuradda suuradda ka horeysa annajmu weeyaan oo xidigaha lagu horsheegay wanajmi idahawa tanna waa suurat lqamar aayadaheeduna waxaa weeyaan aayaatuhaa khamsun wa khamsuuna aaya saasay culimmado dhan iyo quraado dhan isku waafaqsan yihiin oo ijmaac weeyaan inay shan iyo konton aayadood inay tahay waa ijmaac miisada kale ay leedahayna waxaa weeyaan kulligeed waxay ku dhammaataa ra xaraf aan ra ahayn kuma intihooto mustamir alqamar ilaa aakhirka laga gaadhayo suuradda suuraddani waa makiyo waxaa la ysku haystaa oo laleeyahay mmaka makiye ayaa mise maaha sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur aayaadkaa weliba aayadda ah laakiin aayadda ka dambaysa bal isaacatu mawciduhum wa saacatu adhaa wa amar caaisha ayaa waxay tidhi aayaddaasi way soo degtay maka annagoo joognaa wa ana jaariyatun alcab anigoo inan yaro ciyaaraya ah ciyaaraysa ah ayaa aayaddaa nebiga lagu soo dejiyay marka markay kusoo degtay weeyaan bismi illaahi araxmaani iraxiim qaala allahu tacaala iqtarabat isaacatu iqtarabad way dhowaatay asaacatu saacaddii baa dhowaatay qiyaamihii baa dhowaaday wanshaqa waa kala dilaacay alqamaru dayixina waa kala jeexmay oo laba jeex buu noqday laba dhambal buu u kala dhacay wa in yarow haddii ay arkaan aayatan aayad haddii ay arkaan mucjiza ah kufaartii quraysheed iyo carabtii gaalada ahayd aayad mucjiso ah hadday arkaan ama dayaxa kala dilaacay ha noqoto ama wax kale ha noqotee yucriduu way jeestaan oo badankooda iyo qalbigoodaba way ka jeediyaan wayaquulu waxayna yidhaahdaa intaa kuma daastaane sixrun haadaa kani sixrun sixir weeyaan sixri kaasoo mustamirun ina maraya oo iska tegi doona marka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku bilaabay iqtarabat isaaca asaaca waa ismun min asmaa'i alqiyaama oo sida alqaarica alxaaqa alwaaqica alaazifa magacyadaa loo yidhaahdo ayay ka mid tahay assaaca magacyadeedii bay ka mid tahay iqtarabatna macnaha waxa weeyaan danat way dhowaatay waa qarubat waa dhowaatay laakiin ifticaal baa loo bineeyo oo iftacala ayaa laga dhigo iqtarabat macnaha sida badanna qaalibka ahna ziyaadat lmabna tadullu calaa ziyaadati lmacnaa xuruftii hadday badatay oo qarubad ka badatay macno dheeraaday la timi oo ah aada iyo aad bay u dhowdah iqtarabat isaacatu saacaddii way dhowdah waxba kama hadhin sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yihi ataa amrullaahi ataa amrullaahi arrintii ilaahay amarkii ilaahay qiyaamaha waayi waqti sidaasoo laleeyahay saacaddii way dhowaatayna dee hadda waxaan ka joognaaba kun iyo afar boqol iyo dheeraad adigu qarnigii shanaad shan iyo tobnaad baan maraynaa taa waxaa laga garanayaa adduunyada intii inaga horreysay unbaa badan intii nebiga ka horreysay calayhi salaatu wasalaam ayaa badanoo waxaa waa nebigu xadiid saxiixa ku yidhi bucitu ana wa saacatu kahaatayni aniga iyo saacadda qiyaame waana la soo wada saaray annagoo sidaa isku ah kahaatayni sida labadaa farood bal fartaasi fartaa intay ka horaysa eeg ama ka dheerta in yarunbay ka dheertahay sooma oin kaadad la tasbiquni inay igaba soo dheeraysa ayayay ku sigantahay taa macnaheedu waxaa weeyaan waa iska dhowdahay qiyaamuhu waa iska dhow yahay waktigan ummaddan maxamediyada waktigeedan la ay jooganna waxa uu nebigu ku tilmaamay axaadiid inay maalinka maanta ay tahay sida casar liiq oo kale qorax casar liiq joogta maalintii oo dhan la soo dhaafay oo iminka sii dhacaysa oo shifun in yaroo baqiyatu nahaara uun mooyaane waxba ka hadhin marka iqtarabat isaacatu saacaddii qiyaamay way dhowaatay iqtaraba linnaasi xisaabuhum dadka isaa waqtigii la xisaamin lahaa waa iska dhowdahay laakiin qaflad bay kaga jiraanoo waa mooga yihiin weliba qarnigan u dambeeyey hadda adduunyadu waxay jartay xawaare aad iyo aad u weyn bay jarta oo waxaa weeyaan afartankii sane u dambeysay ama kontonkii sane u dambeysay annagoo aan goobjoogga u ahayn xawaare aad iyo aad u weyn bay ayay jartay yanii waxay ku dhowdahay markaa inay dhammaato ya maa badaa shayun ilaa badaa naqsuhu shaygii maaratay taam noqday shaacirkii muxuu yihi badaa naqsuhu fataraqab zawaalan idaa qiila tam waxaaad iska sugataa inay meesha iska dhammaan doonto shayga hadduu maaragtay haddii la yidhaaho waa taam oo waa dhammaystirmay nusqaantii iyo inuu inuu suulo oo meesha ka baxo ayuunbaa u hadhay wanshaqa alqamru dayixina waa kala dilaacay oo waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ahayd oo waxay ahayd nebiga ayay mucjiso iyo calaamad bay weydiiyeen waxay idhaahdeen aayadna tus sidii ambiyadii hore ay mucjiso u lahayd reer maka waayahay wuxuu yidhi wuxuu dayaxa eega dabeedna dayixii baa laba dhambal kala noqday oo buurta xiro la ydhaahdo ayay ininba dhinac ka marta buurta xiro la ydhaahdo buuraha waaweyne maka ku soo aadeen mid ka mid a dabeedna way arkeen dabeedna waa kuwan odhanaya waana sixray qaar waxay idhahdeen dayaxa ayuu sixray qaar waxay indheheena ayuu sixray qaar waxay idhaahdeen hadduu innaga ina sixray waxa weeyaan dadkoo dhan wada sixri maayo safarradii aan wax weydiino safarradii miyiga ka soo galna markay yimaadeen waa aragnay bay yidhaahdeen xaadiis mutawaatir ah ku soo aroortay qofkii iska mulxida ama falaasifada iyo waxaasi ha iska beeniyeen muslimiintu waa calaamad aayada oo aayaadkii weliba ka mid ama calaamadihii qiyaamaha ay ka mid tahay min ashraadi saaca faqad jaa ashraaduha calaamadihii qiyaamaha yimi waxaana ka mid ah inshiqaaqu lqamar waqtigaa nebiga dhacay alayh isalaatu wasalaam ilaahayna waxba kumaba aha markaa wanshaqa alqamaru dayixna waa kala dilaaco oo laba dhambal buu kala noqday sidaa markii ay arkeen wa in yarow haddii ay arkaan aayatan mucjize haddii ay arkaan yucriduu waa jeesanayaan oo dhaqankoodaaba sidaa ah biabdaanihim wa quluubihim waxay jeedinayaan badankooda iyo qalbigoodaba waa ka leexinayaan oo yaquuluun waxay odhanayaan sixrun haada kani sixrun sixir weeyaan sixirkaasoo mustamirun ina marayo iska socon doonaa uu iska tegi doonaa waa daahib mudmaxilun sidaa waa la yidhi sixirun sixir weeyaan sixirka oo mustamirun joogto ah oo daa'imana waa lagu fasiray oo macnaha qur-aankii iyo awalba wuu inagu sixray kaasuu inagu sixraye dayaxna waa soo kordhiyey weeyaanoo sixrun mustamirun buu wadaa ama waxa weeyaan sixirun sixir weeyaan sixirka oo mustamirun xoog badan oo qawi ah min almirati laga soo qaatay waa sixir xoog weyn kani dayixii buu usoo dhigtay oo laba isagoo laba ina moodsiiyey inuu ina tusay waa sixir xoog weyn oo qawi ah marka afar qowl baa ku jira saddexdaasun ka soo qaado mustamirun waa mid marayo iska tegi doonaa wayna dhaafi doonaa iyo maya ee waxa weeyaan waa daa'ima waa joogto iyo waa xoog badan yahay iyo waa qadhaadh yahay intaba waa la yidhi wakadabuu waay beeniyeen markaa waa beeniyeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa beeniyeen watabacuu waxa ay raaceen ahwaa'ahum naftoodu waxay jeceshahay bay raaceen in naftoodu doonayso wa kullu amrin arrin dhammaanteedna mustaqirun midkii sugnaanaya weeyaan oo mustaqir weeyaan oo meeshuu ku dambaynayo waa la garanayaa arrimaha nebiga calayhi salaatu salaam iyo ciddii raacday iyo muuminiinta waxay ku dambayn doonaan janno ayay ku istiqraari doonaan oo ku sugnaan doonaan wixii qur-aanka beeniyey ee gaalada ee mucjisaadkan ambiyada diiday ambiyadana mustaqirun biahlihi fi naar iyagana naarta ayay ku dambayn doonaan wakadabuu waa beeniyeen watabacu waxay raaceen ahwaaahum wixii aan waxyiga iyo wixiisaa ahayn baa iska hawo la yidhaahdaa fain lam yastajiibuu fain lam yastajiibuu laka fa faclam inamaa yattabicuuna ahwaaahum soo mahay hadday adiga ku raaci waayeen hawadoodun bay raaceen markaa waxa weeyaan wixii waxya ka soo jee horjeedaaba waa un hawo oo kullu amrin arrin dhammaanteedna mustaqirun tii tug sugnaanaysa weeyaan oo dhammaanaysa oo meelay ku dhammaato leh khayr iyo shar likulli nabayn mustaqarun wa sawfa taclamuun wakadaba bihi qowmuka wa huwa alxaqu qul lasta calaykum biwakiil likulli nabayn mustaqarun wa sawfa tus'aluun walaqad jaaahum min alanbaa wakadabuu way beeniyeen watabacuu waxay raaceen ahwaaahum siday naftoodu jeceshahay wa kullu amrin arrin dhammaanteedna mustaqirun midii sugnaanaysa weeye oo ehelkiisa meel kula sugnaanaysa qaala allahu tacaala laqad jaaahum min alanbaa'i maa fiihi musdajar wallaahi laqad xaqiiqaahe jaaahum waxaa u yimi qorayshta maka iyo carabtii waxaa u yimi min alambaa'i wararka xaaluu ka mid yahay wararka waaweyn xaalo uu ka mid yahay maa baa u yimi maa shay un shay baa u yimi ama maa un alladii kii baa u yimi fiihi dhexdiisaba ay ku sugan tahay musdajarun wax lagu joogsado oo lagu reebtoonaado xumaanta lagaga hadho walaqad jaaahum waxaa u yimi min alambaa marka min alambaa'i waa iska xaal bay noqonaysaa maxaa waxaa ka hormartay waa sifadii oo soo hormartay ama bayaan baaba la odhan karaa min alambaa'i xaaluu wararka yimi maaga soo socdaa xaaluu warar yahay warar waaweyn oo ummadihii horeeyay halaagyadoodii ku saabsan oo nabaca waxaa la yahahda warka aadikaa iyo aadka u weyn ayaa u yimi marka faacilkii jaa waa tan maabaa yimi maadana mawsuulo waad ka dhigi kartaa mawsuufna waad ka dhigi kartaa maa ay aladii shay baa yimi shayga oo fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay musdajarun wax lagu joogsado macnaha zajara bay ka timi kelmadu waa la yska garanaya dadkii sarfiga bartay markaa dabadeedna ifticaal baa la geliyey waxaa la yidhi istajara baa la yidhi marka bacdamaa ay taadu tahay xaraf mahmuusa zaaduna ay tahay xaraf majhuura oo jahri leh waxaa loo bedelay markaa waxaa loo bedelay del baa loo bedelay o abdaal baa loo bedelay macnaha taadii loo bedelay say labadii majhuur isla wada noqdaan xagga nudqigu u sahlanaado walaqad jaaahum waxaa u yimi min alambaa'i wararka xaggiisii waxaa uga yimi maa ay aladii kiibaa u yimi fiihi dhexdiisaba ay ku sugan tahay musdajarun wax laysku taago oo lagu wara qaato wax lagu joogsado oo macnaha waacida oo wacdiya oo baadida iyo dalaalka in lagu sii socdo dadka ka reeba oo la isku taagi karo qof caqli leh inuu muxuu joojinayaan yacanii dhagax loo dhigi karo qof musdajar waxa weeye wax lagu dhigo oo war waxaa ku istaag qaar baa wax walba soo dhaafaya oo haddii xandib kasta loo dhigo waa soo socdaa un haddana waa sii waa iska waa lumay weyaan marka wax lagu joogsado lagu cishoomo lagu reebtoomo ayaa u yimi halkana marka waa la ishaari doonaa ee horena waa looga soo hadlay qur-aanka ummadihii hore sidii loo halaagay iyo wixii lagu halaagay halkana shan qolo ayaa laynuu sheegi doonaa oo qowmu nuux oo si cajiiba loo halaagay iyo qowmu caad ama qowmu huudin oo caad la yidhaahdo sidii loo halaagay qowmu saalix oo hamuud la yidhaahdo sidii loo halaagay qowmu luut sidii loo halaagay qowmu fircawn sidii loo halaagay shantaa qiso oo yaryar bay suuraddu ay tilmaami doontaa iyadoo laakiin si cajiibahoo baliiqa oo xeel dheer u tilmaantay haba gaagaabnaadeen aayaduhu marka loo eego meelihii lagu tafsiiliyey lagu dheereeyey xikmatun xikmadbaa u timi maadaasaad ka bedeli karaysaa xikmatun xikmad baa u timi xikmaddaasoo baaliqatun kaamil ah oo taam ah oo xeel dheer oo meeshii loo baahnaa gaadhaysa xikmatun xikma ayaa u timi xikmaddaasoo baaliqatun taam ah oo dhammaystiran famaa tuqni nuduru famaa tuqni nuduru nudurtu maxay deeqaysaa famaa maada naafiyaad ka dhigi karaysaa famaa tugni ma tarayso annuduru digniinuhu waxba tari maayaan famaa tugni nuduru digniinuhu nudur jamcu nadiir oo bimacnaa mundir ah kuwii digayey ama digniinta lafteedii waxba tari maayaan dadka noocaas oo kale ah waxba tari mayso digniintu ama maada istifaamiyaad ka dhigi kartaayoo famaa ay ayu shayin sheegeebay tuqni nuduru digniinuhu maxay tarayaan waxba tari maayaan wey ma tugni nuduru can qowmin laa yuuminuun marka maada naafiyo tuqni bay asalku ahaa waad garanaysaan ee jaazim ma gelin ficilka e waxaa weeyaan waxaa loo gooyey ya-dii iltiqaaw saakinaynka tuqni nuduru xagga nudqiga iltiqaaw saakinaynka annudur hamsada ay ay kulmeen baa loo gooyey markaasaa xaggii khadkana la raaciyey musxafka yani siduu u qornaana waa la yska jaray ya-di famaa tuqni nudur fatawalla ka jeeso canhum xaggooda iskaga jeeso kuwa noocaasa iskaga jeeso xaggooda ka jeeso intii xaggii hore raacsanta fatawalla markaa jeeso canhum xaggooda jeeso marka qur-aanka marka la aqriyay halkaa la isu taago weeyaan wantadir waxaad sugataa yowma maalisigo yadcu daaci kii dhawaaqayay uu yeedhi doono oo dadka iyaga iyo kayrkoodba ugu yeedhi doono wixii gaalo ah ilaa shay-in shay xaggiisa uugu yeedhi doono shayga oo nukurin la inkiro oo naftu diido shay la yaab leh oo xisaabtii iyo waxyaabihii magaranaysaa fadiica oo naftu ay diidan tahay waa adayg buu leeyahay hawl iyo dhibaato ayuu leeyahay marka maalintaas wuu ugu yeedhi doonaa wantadir waxaad sugtaa yowma maalin waxaad sugtaa yowma maalin sug maalintaasoo yadcu si halkii hore aynu nidhi oo weeyaanoo yadcuuba asalku ahaa markaa liltaqaausaane hineenkii ayaa wowdi loo gooyey la ficilkii jaazima gelina markii xaggii nudqiga la gooyey baa xaggii rasmiga iyo qoraalkana la jara iyadoo musxafkana taasu markaa u qornaa yowma maalin sugo yadcu daaci kii yeedhayey uu markaa uu yeedhi doono iyaga ayuu u yeedhayaa yadcuuhum iyaga ayuu u yeedhayaa addaaci lafteedana ya-dii waa la yska gooyey ila addaaci buu ahaa ee markii halkan yaad alxadfi jira oo kale maaha qiraa'adka qaarna way sugaan qira sabciyana waxay odhanaysaa yowma yadcu daaci ilaa shay nuql qiraa'adka sabciga qaar baa yadaa sugay lakiin musxafka umbaa lagu raacay sadiika ilaa shayin shay bay u yeedhayaa daacigaasi nukurin oo waa israafiil waa la yidhi suurka waa fuufi doonaa markaasa dadkii ay qubuurtii ka soo bixi doonaan oo markaa shaygaa nukurka ah ee naftu ay diido xaggiisa ayuu dadkii ugu yeedhayaa waxaa kaloo la yidhi yowmada waxaa lagu nasbinaya yakhrujuna soo socota oo yowma yarujuuna yakhrujuuna way soo bixi doonaan yowma maalin bay ka soo bixi doonaan qubuurtooda yadcu daaci daaciguu ugu yeedhi doono ilaa shayin shay xaggiisa ugu yeedhi doono sheegaasoo nukurin la inkaaro oo naftu ay diido waa arrin fadiica oo adag oo dhibaato badan khushican absaaruhum yakhrujuuna min alajdaai yakhrujuuna waxa ay ka soo baxayaan min alajdaai xabaalaha ama qubuuraha xaggooda ayay ka soo boodayaan khushacan xaalay dulaysan tahay absaaruhum aragooduu dulaysan yahay oo indhaheedii laga garanayo dulliga haysta indhaha laga garanayo kaannahum xaal aad moodo iyagoo aadba moodo ayay soo baxayaan jaraadun ayaxaad moodo ayaxaasoo muntashirun firidhsan muhdiciina xaalay ka ordayaan iyagoo ka ordaya macnaha iladaaci ila daaci daaciga xaggiisa ka ordaya iyagoo maaragtay surka taagaya ayay ordayaan oo ay degdegayaan ila daaci daaciga xaggiisa ayay u ordayaan yaquulu lkaafiruuna gaaladuna waqtigaa waxay odhanayaan haadaa kani yowmun maalin weeye maalinta oo casirun aad iyo aad u adag marka way soo baxayaan dadkaa noocaa qiyaamihii baa dhacaya qiyaamuhu hadduu dhacana xabaashay ka soo boodayaan marka suurka la afuufo khushacan iyo khaashican labadaba waa la akriya waa qira'ataani sabciitaan marka khushacan xaalay khushuucsan tahay absaaruhum khushacan markaa waxaa ku camalfalaya caamilkaa dambe oo yakhrujuunada ah oo meelaha loo deliishado xaalku haddii ficilku mutasarif yahay caamilku mutasarif yahay xaalku inuu hormari karo meelaha loo deliishaday bay ka mid tahay culamada qaar baa ka murantee yakhrujuuna way soo baxayaan min alajdaai xabaalihii bay ka soo baxayaan khushacan xaalay dulaysan tahay absaarum araggoodaa dulaysan oo daliil ah yacnii nafta haddii oo ay faraxsan tahayna qofka indhihiisaad ka arkaysaa hadduu yaro yaaban yahayna indhihiisa ku taalla wejigan markaa waa muraayad marka indhihii baaba laga garanayaa yanduruuna min darfin khafiyin sida ilaahay ugu yidhi aagta waxay wax ka eegayaan arag oo maaragtay hoos hoos qofka marka maarata la cadaabaya iyo marka ciqaabtu ku socoto iyo berigii baa garanaya dee askarta iyo markii lagu ganaaxayo macallimiinta ardada markaa in la ganaaxo iyo halkaasaa lagu dhaay afka saaro aggaay aggaa toona hau soo jiisan hayo foorarso aggaay agga haw eegi marka waxaad samaynaysaa hoos hoos hoos hoos baas ugu yareegeysa hoos hoos marba ishaad ku yar xadaysa il yaroo bidhiq bidhiqlahoo iska miskiinada oo khushuucsan oo aan si fiicaana ay u eegeyn cidna u eegeynin ayay leeyihiin weeyaan waryaaya as qosol ma joogo meeshan khushacan xaalay yihiin kuway dulaysan tahay absaarum aragoodii baa dulaysan qoofka iyo cabsida darteed bay dulaysan yihiin ayay ka soo baxayaan min alajdaai waa jamcu jada jada jadakuna waa qabriga kaannahum xaalaad moodo jaraadun ayax baad moodaa muntashirun oo firirhsan oo waxa siday u badan yihiin waa tashbiihii layaab le weeyaan siday u fitir badan yihiin aayad kalena waa tii ku sheegaysay kalfaraashi almabsuusi waxaad moodaa korongaro la firdhiyey marka koronkaradu iyadu jiha badana kuma socoto marka ay soconayso duulayso jihadu waa ka lunsan tahay oo way isdabamaraysaayo way iskorkortahayo jiha ma laha marka marka hore sidaasay soo boodaan bini aadamka soo boodaan sidaa koronkaradaasay u wareersan yihiin oo ay isku dabamarayaan oo isu korkorsan yihiin laakiin marka dambe daaciga xaggiisii bay ogaanayaanoo kaannahum jaraadun muntashir waddada u hagaagayso say u fara badan yihiinna bahalka ayaxduullaankaas oo kale oo sidaa isu daba kacayo tiro badan ayay ahaanayaan muhdiciina xaalay yihiin kuwii degdegaaya oo maaragtay musriciin ah daacigaa inay maaragtay ajiibaan bay u degdegayaan xaggiisa welibana luqawiyiinta culamada ahayd sida asmuciyi wuxuu leeyahay muhdicu waxa weeyaan waana inuu maaragtay degdegayo ordayo waana inuu luqintana taagayo qofku markuu had iyo jeer maaragtay ordayo sidaasaa maaragtay surkuna uu taagaya muhdiciina xaalay yihiin kuwii taagaayo o ordaya ila daaci xagga daaciga xaggiisa yaquulu lkaafiruuna gaaladii waxaay leeyihiin haadaa kani yowmun maalin weeye maalinta oo casirun adag oo muslimiinta waa u fudud yahay muuminiinta kuma wada adkay laakiin gaalada ayuu ku adegaysay aayadii kaleba tilmaamayen qaala lahu tacaala kadabad qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdana wa qaaluu majnuunu wasdujun kadabad waxaa beenisay qablahum kuwan qurayshta ayaa carab ka hor waxaa beenisay nebigii loo diray ee nuux ahaa waxaa beeniyey qowmu nuuxin baa beeniyey fakadabuu way beeniyeen markaa cabdanaa addoonka iyagii bay beeniyeen addoonkii maaragtay addoonnimadiisu ay taamka ahayd ee cubuudiyada maaragtay cubuudiyat alambiyaa mu'miniinta oo dhanba cubuudiya khaase ayay leeyihiinoo wa cibaadu araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi laakiin ambiyaduna cubuudiye ka sii khaasaysantaas bay leeyihiinoo waa innahu kaana cabdan shakuuran waa tii ilaahay yidhi addoon shukri badan buu ahaa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla kadabad waxaa beeniyey qablahum kuwan hortooda nebi maxamed beeniyey kuwa nebi maxamed beeniyey ka hor waxaa beeniyey qowmu nuuxin marka taaniisku waa iska qabiiladii baa ayaa la nooyoonayaa qowmu nuuxin nuux qoladiisii baa beenisay kadabuu waxay beeniyeen cabdanaa addoonka iyagii cabdinimadiisu ay kaamilka ahayd ee rasuulka mursalkaa nebiga mursalkaa ahaa ambiyada iyo rusushana ugu horreeyey rusushii ilaahay soo dirayna ugu horreeyey binasi lqur'aan wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen majnuunun waa waalayah bay ku yidhaahdeen waa beeniyeenoo beenin qura ma ahayna wa qaaluu waxay yidhaahdeen majnuunun waa waalayahay bay yidhahdeen wasdujira waana la celiyey waa la guulgulayoo waxaa laga celiyey dacwadda ayaa laga celiyey oo waa la hadiday waa ku dilaynaa baa layidhi qaaluu lan lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almarjuumiin waxay ku idhaahdeen haddaanaad ka hadhin sheegashadana nebinimada sheeganaysay dacwaddan aad noogu baaqayso intaanu sabri karaynay waa sabarnaye latakuunanna waxaad ka mid noqon doontaa oo ku dambayn doontaa min almarjuumiina kuwa dhagaxa lagu dilo saasay yidhaahdeenoo waa u hanjabeen xagga kalena iska baddaade oo waxay ka gaadhsiiyeen markuu wax sheegayana dhagahana way ka furaysanayeen inay arkaanna maba jeclayn oo maryaha iyo waa kuwii isku duuduubayeen وإنii كلmaa dacawtm لتغفira لahm jacalوا أصاaبعaهm في آadaanihim dhagahay faraha gashanayeen si aanaan hadalkayga u maql واstaqshaw ثiyaabahum maradana way isku degayeenoo inay arkaanba may doonayn marada wuxuu indhaha u saaraya indhadaha isugu degayaa inay aragayga nacayaanba بني aadaمkuna heerkaa hadduu ka soo gaadho inuu markuu ku arko indhaha qarsado dee waa meeshu u dambaysay weeyaan markaa waa waalan yahay bay yidhaahdeen waxna waa ka dhegaysan waayeen wasdujira waana la celiyey oo zujira waxaa laga reebay inuu dacwadda fudifidiyo ayaa laga reebay dilla waa loogu hanjabay halkaa markuu maraayey fa dacaa waxa uu tuugay rabbahu rabbigiibuu tuugay oo beriyey oo waxa uu yidhi oo ku tuugay annii biannii anigu maqluubun baanahay mid la daciif ah oo laga adag yahay oo laga rayey ayaan ahay mid daciifa oo laga adkaaday baan ahay oo nimankan inaan muqaawameeyo oo aan dacwadda u sheego ma awoodo ee fantasir ii hiili ii aargud fantaqim lii fantasir lii ama fantasir adigu hiishoo aarso adigu gaalada aan maaragtay sagaalka boqol iyo kontonka sano aan ka dhex qaylinayay ee intaas ilaa iyo ubadkoodii iyo cid waliba ay ma garanaysaa ee kuwaasi in laga aarsada ayay istaahilaane fantasib lidiinika diintaada u hiili oo diintaada u gargaar marka nebiyullaahi nuux dee wax ka sabir badani ma jirin yacni alfa sanatin ilaa khamsiina caaman kun sano oo konton la ayuu dee ka dhex qaylinayay markaasaa markii dambena dee waxyiba loogu dhiibo o la yidhi innahu lan yuumina min qawmika ilaa man qad aamana intii yarayd ee maaragtay ku rumaysay ee hore ku rumaysay mooyaane wax dambe ka rumaynba maayaan markaasuu habaar miciinsaday rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran markaasuu ilaahu axadba ha kaga tegin kulligoodba kaw ka six marka waa markuu leeyahay fa dacaa rabbahu rabbigii buu tuugayoo annii maqluuban anigu waxaan ahay mid daciifa oon waxba tari karaynin oo nimankan uma bawax dhigi karayo ee fantasib ii hiili allow ii gargaar oo iiga aargud nimanka diintaadana u hiili isma badiidaysaba qaala lahu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi fafataxnaa faajabnaa ducaa'ahu ducadiisii baanu aqbalnay baryadiisii iyo tuugmadiisii waa yeelnay oo fa fataxnaa markaa waxaanu furnay abwaaba samaa'i samada albaabadeedii baanu furnay bimaayin biyo ayaanu ku furnay biyahaas oo munhamirin shubmaya xoog iyo xoog u shubmaya wa fajarna alarda dhulkiinana waa diyaa waa dilaacinay waa qarxinay cuyuunan ilo ayaanu ka qarxinay faltaqa almaau biyihii baa isu yimi faltaqaa waxaa kulmay oo isu yimi almaawi ay maau samaa'i wa maau lardi ayaa isu yimi calaa amrin arrin bay isugu yimaadeen arrintaasoo qad qudira la qadiray oo ilaahay horusii qadiray marka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ducadaa waa waa ajiibnay faاstajaabnaa lahu waa ajiibnay ducadaa waa ka aqbalnay markaa dabadeed baanu fafataxnaa furna fafataxnaa oo la tashdiidiyo oo la badiyana fataxnaa takfiir waa qiro sabciya iyaduna oo albaabada maaragtay samada ayaa aada u badane la furayey biyaaba ayaa markaa furmay biyabaa furmay bimain haddee culimadu waxay leeyihin badaas waa litacdiyati o sida kal aalati soo miftaaxa wax kuma furtid fataxtu bilmiftaaxi soo maaha sida biyahaad moodaaba inay aala yihiinba gebigooda waxaad moodaa biyaha in lagu wax lagu furayeyba markaasay soo fadhadhaqlaysa fadhadhaq ayay soo tidhi oo daruurba arrimuhu ma ahayne daruurba waxaan ahayn oo meel kale oo cali bin abi taalibna waxaa laga soo wariyey inuu yidhi halkan majarada leh majara meesha gelinka dambe iyo habeenkii soo baxday xidigaha badan ee yaryarna leh aad moodo waddada weynee laamiga magaceed somaliga maa lagu hahda mataqaani majara carabiga lagu hahda soomaalida waay waxay odhan jireen baan umanayaa gure habaarqabaa hooyadii jeedi mia halka waddada weyne sidaas halkaasi wuxuu yii waa shartu samaa waa dabada waa ftada dabada samada futadeedii weya bui halkaasaa soo furantay waa aar selafkii laga soo wariyey dabeedna meeshaa dhan hadda xidigaale aad moodo waddada moodaysa waa meesha soo fadhaqlaysay meeshaasaa ku soo furantay markii horena waxaa lagu salidaybaa abaaro iyo roob la-aan iyo baa muddo haysatay intaa roob bay baryayeen markaasaa ilaahay kusoo furay ha may cafan kuwa qowm saalix baanu yaan ku yaan yaan ku yaan ku qaldayaa waxaan leeyahay qowmu caad ayah kuwa dabayshu inta muddo badan rooba haysa markaa waa soo furnay oo fafataxnaa waan soo furnay abwaaba samaaye samada albaabadeedii bimaain biya ayaanu ku furnay biyahaasoo munhamirin aada iyo aada u shubmaya wafajarna alarda waa qarxinay dhulkiina waa qarxinay oo ilo cuyuunan baanu ka qarxinay yani culammadu waa kuwa yidhahda waa tamyiiz muxawala oo waxay noqonaysaa ay ahayd bay yidhaahdeen mafcuul baa laga soo wareejiyey wafajarnaa cuyuuna alardi laakiin de sida qur-aanku u dhigay baa balaaqo badanoo wafajarna alarda dhulkiibaaba qarqarxayba cuyuunan ilo iluuba iska noqday kuwa cirka ka soo dhacayaana waa qabow bay culimmadu yidhaahdeen kuwa dhulka ka soo baxayaana waa kulayl wixii baa isugu tegayoo faltaqa lmaau biyihi waa kulmeen calaa amrin arrin korkood bay ku kulmeen arrintaasoo qad qudira la qadiray ama calaa amrin xaalay ku sugan yihiin xaalo waxamalnaa waa qaadnay hu nuux baanu qaadnay nebiyulaahi nuux waa qaadnay calaa daati alwaaxin looxyo waaweyn dooni u saaxiiba baanu ku qaadno ku xambaarnay iyo wa dusurin masaabiil tajrii way soconaysay doonidaasi biacyuninaa indhahayaga ayay ku soconaysay macnaha annagoo arkayna oo ilaalinaynaa ayay doonidaasi soconaysay jazaaan abaalmarin baa nimankii la abaalmariyey ama doonta waa ku qaadnay jazaaan abaalmarin darteed liman aanu abaal marinayno kaana ahaa kufira mid lagu gaaloobay kii lagu kufreeyey lagu gaaloobay ayaanu abaal marinayn waxamalnaahu waxaanu ku qaadnay calaa daati alwaaxin tan oo kale culimadu waxay dhahdeen waa kinaayo kinaayatun can mawsuuf macnaha safiinadii baa la qariyey oo doontii lama sheegin laakiin waxyaabo ay leedahay oo maaragtay looxyadeedii iyo masaabiirteedii waxa ka samaysnayd baa la sheegay marka xamalnaa waa qaadnay hu nabiy llaahi nuux isaga iyo intii aan rumaysay wamaa aamana macahu ilaa qaliil iyo ehelkiisii waxaan inankiisii ahayn iyo xayawaanaadkii ayuunbuu doonidan ku guray doonidana markii hore wuxuu ku sameeyey meel iska berri ah buur dusheedu iskaga samaysanayay waa kuwii la yaabnaa wa yasnacu lfulka wa kulamaa mara calayhi mala'un min qowmihi sakiruu minhu doontaasuu samaynaya meel aan badba iyo biyaba ka dhoweyn buu ku dul samaynayey mar kasta oo jamaaco iyagii ka mid ah ay soo maraanna waa la ku dheeldheelayeen oo ay warbalkan waalanday waalidii maanta waxay gaadhsiisay nijaarkan inuu halkaa bannaana dooni sameeyo wax dooni og haddana aanu ma garanaysa aan badna aanay ka dhoweynba markaasuu yidhi in taskaru mina fainaa naskaru minkum kamaa taskaruun waana ogaan doontaa fasawfa taclamuuna man yatiihi fasawfa taclamuuna man yatiihi cadaabu aw yaxilla calayhi aw yaxilla calayhi cadaabun muqim cadaab muqiimho joogta ah kii ku dego waa ogta waa ogaan doontaa marka waa sidaasoo waxamalalah waxaanu ku qaadnay nebi nuux calaa daati alwaaxin ay calaa safiinatin dooni doonto daati alwaaxin luxyo waaweyn oo balballaaran ka samaysan iyo wadusurin masaabiir masaabiir iyo adigu wixii kale layskugu qabtaba waa layidhi selafka qaarna waxay ku fasireen yani hareeraheeda laakiin jumhuurtu waxay u badan tahay inay oo disaar disaar mufradku yahay dusur ka kitaabin wa kutub oo ay tahay maaragtay masaamiirta ayay ka samaysnayd tajrii waa dareeraysay doontaasoo dareeraysay biacyuninaa indhahayaga horteeda dareeraysay macnaha annagaa arkayna oo ricaayanayn oo ilaalinayay weeyaan oo markii dunida ay bad iska wada noqotay oo buurihii ay xataa biyihii buuraha ka kormareen doontaas waa soconaysaa marka xifdiga iyaga iyo ilaalinta iyada ayay ku soconaysaa oo kuma dhacayso buur ma duqaynayso meel kalena ku dhici mayso waa dooni la ilaalinayo alla ilaaliyey weeyaan bini aadamkii meeshaa joogayna waxaa ka nabad galay intii dushaa ba halkaa dusha ka saarnay doonta tajrii waa soconaysay biacyunina bay ku soconaysay aragtidayada annagaa eegayna oo ilaalinaynay jazaa'an abaalgud aan ugu abaalgudnay limankaana kufra kii lagu gaaloobay baanu ku abaalmarinay qaala allahu tacaala walaqad taragnaaha alla wallaahi qad xaqiiqahe taragnaahaa waa baaqi yeellay doontaas ayaanu baaqi yeellay ama qisadaa iyo ficilkaa dhacay baanu baaqi yeellay aayatan xaal ay aayad tahay iyo calaamad calaamad ay iyo mucjiso ay tahay ee fa hal min muddakirin mid kuwa ana qaadanayaa ma jiraa oo wax ku qaadanaya aayaddaa walaqad taraknaaha haadaa in loo celiyo ma garanaysaa doontii waa suuragal qisada iyo ficilka facladan dhacday waa suuragal sayaro ma garanaya in lagu macnayn karayo laakiin waxaan filaya inaan sayaro halkan laislama ogolo carabigaoo laguma macnayn karayo walaqad taragnaahaa waa baaqi yeelay oo waa ka tagnay waa baaqi yeelay haa doontii ama ficilkaa iyo qisada aayatan xaale aayad tahay fahal min mudakirin mid lagu waana qaad mid ku waana qaadanayaa ma jiraan wax la yaab lo oo lagu waana qaato weeyaane wax ku cibro qaadanayaa ma jiraan walaqad yasarnaa walaqad wallaahi qad xaqiiqa yasarnaa waa fudaydinay alqur'aana qur'aankii waxaanu u fudaydinay lidikri barashada ayaanu u fudaydinay xifdiga iyo akrinta iyo fahamkiisa iyo tadaburkiisa intaba waa fudaydina intaba waa soo gelaysa yasarnaa waa fudaydnay alqur'aana qur-aankii waa fudaydinay oo sahalnaahu waa sahlnay oo waa fudaydinay waxaanu u fudaydinay lidikri ay lixifdi alfaadihi alfaaddiisii in layska xifdiyo oo ilmaha yaryar la qaybsiiyo ina yaroo aan toban jirba gaadhin baa lagu leeyay qur-aankiiba korkuu ka hayaa oo qayba isla markaana fahmo macnihiisa ku tadaburo oo fahmo markuu aalaadkiisa iyo wixiisa u barto fa hal ma jiraa min mudakirin mid xifdiyaya oo ka faa'iidaysanaya oo kuwaana qaadanaya ma jiro aayaddan marka way soo noqonaysaa afar jeer qisadan nebiyullaahi nuux dabadeedaa lagu sheegay qisadan kale ee caadna waa lagu sheegay qisada kale ee qowmu saalixna waa lagu sheegay qisada kale ee qowmu luudna waa lagu sheegay sidaad ku garanayso hadhow inaad isku qalqalin soo maa qisada markay qowmu nuux dabadiisa aad joogto walaqad yasarna alqur'aana baa ku jirta qowmu caad markaad joogtana walaqad yasarna alqur'aana baa ku jirta qowmu hamuud markaad joogtana walaqad yasarna alqur'aana ku jirta qowmu luud markaad joogtana qowmu walaqad yasarna alqur'aana ku jirta laakiin qowmu fircoon walaqad jaa ala fircawna nudur walaqad yasarna alqur'aana ku jirtaa kama jirto marka dadka qaar baa ka sheegan jiray markii ardaday qur-aanka la xifdiyayo odhan jir waa adagta marka meesha ku xigto baad ku garanaysaa ayb markaa walaqad yasarna alqur'aana qur-aankii waa fudaydinay lidikri xasuusasho marka qur-aanka markii la akhriyaayo oo qofku uu doonayo inuu tilaawadiisa ama se xifdigiisaba sameeyo u barto maqaasid bay culammadu sheegaan loo baranayo waxaa ka mid a halka xaraf ee aada akridaba toban derajo aad ku helaysaa markaa hawaab waa loo akhristaa waxaa kaloo loo akhristaa cilmi ahaanna waa loo akhristaa inaad cilmigii barato waxaa loo akhristaa in lagu tadaburo oo maaragtay magaranaysaa la xasuusto waxaa loo akhristaa in lagu camal falo waxaa loo akhristaa in lagu caafimaado oo shifana waa yahay qur-aanku marka sacaadada adduunyada ayuu kuu kulminayaa qur-aanku dadka qaar waxay kitaabka ola soo kala baxaan aad hawaab ka heshid bes hawaab oo xarafkii dee macnaa baa la yidhi xarafkii walba waxaa lagugu dhufanayaa toban dee aad intaasoo xaraf markaad akrido aad maasha allah baqarada ayaa waxay tahayba shan iyo labaatan kun iyo shan boqolo xaraf bay ka koobantahay culamadu yidhahda shan iyo labaatan kun iyo shan boqolo xaraf markaad toban ku dhufato calculatorkaad ula soo bixi doontaa marka weligaa niyadaada yay ka bixin markaad qur-aanka akhriyayso hawaab doon inaad tahay in ilaahay hawaabka kaa siiyo waxaa isugu kaa dhufto iyo wax ka badanba ta kalena waxaa weeyaan waa lilcamal inaad ku camal fasho ile aayaadkii waxbaad ka faa'iidaysaa axkaam bay sheegaysaa inaad fiqigii markaa ku camal fasho inaadba cilmiga laftiisaba barato in ilaahay caafimaad kugu siiyo markaa qofkii qur-aan yaqaana ee qur-aan xifdisan salaatuleyli iyana ku tukadaa anigu laa ashuku fii haada inuu qofkaasi saciidu min asucadaaw yahay dad badan baa moogtahay alxayaatu saciida bay raadiyaanoo bugaag baa laga qoray sidee baad nolol wanaagsan oo maaratay aad u noqon doontaa qof maaragtay habi ah nolosha adduunyada laakiin wixii o dhan marka laisku soo ururiyey qof qur-aan xaafida oo macnihiisana yaqaana oo korka ka haya oo intuu u kacay habeenkii goor madow intuu iskaba toosay isagoo hurdo kasoo yaro toosay qur-aankii yaro akhriyey alla alla aniga maihi aniga maaha laakiin allaha almustacaan ilaahayse waa ka baryaynaa tabaaraka watacala inuu inoo fudaydiyo walaqad yasarna alqur'aana qur-aankii waa fudaydinay lidikri xifdigii iyo akhrintii iyo fahamkiiba waa u fudaydinay ee fahal min mudakirin mid kuwaana qaadanaya oo xifdiyaya oo arrintaa ka faa'iidaysanaya ma jiraan qisadana aan ku diro kadabad waxaa kaloo beeniyey caadun caad baa beeniyey qoomkii caad la odhan jiray qabiiladii caad baa beenisay oo nebigoodii huud bay ayay beeniyeen ilain waxa weyaan caad waa qowmu huudin weeyaan fakayfa sidee buu kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygu keebuu sidee buu ahaaday iyo wanudurii digniinahaygii kadabad waa beenisay caadun caad baa beenisay qoladii caad la odhan jiray fakayfa sidee bay ahaatay xaalkeebuu ahaaday fakayfa kaana sidee buu ahaaday xaalkeebuu ahaaday cadaabii cadaabkaygu yani khabaru kaanoo hormartay weeyaan waad garanaysaa wayustafhamu biha can ilxaal sideeda had jeer xaalka laysku weydiiyaa kayfada oo waatan lagu odhaya kayfa anta sideedaata markaad qofka u timaado isagoo xanuunsanayaa kayfa anta asaxiixun am mariidun oo kale weeyaan ma caafimaad qabtaa mise waa xanuunsanaysaa weli markaa fa kayfa sidee buu ahaaday xaalkeebuu kaana cadaabi cadaabkaygu sidee buu u dhacay yani waqaca mawqicahu iyo wanuduli digninahayga marka caad waxaa la sheegay qowmu nuux dabadood baa la sheegay oo culammada waxay idhaahdaan waa caad ibnu iram ibnu saam ibnu nuux waa un la yska sheegaa mu'arikiinta waxaasay sheegen waxay dhahdeen caadkan waxa weeye ay ka fircameen waa iram ina iram iramna waa ina saam saamna waa ina nuux marka waa ugu dhowdahay weeyaan qowm nuux bay ugu dhow yihin inaa anagu qaala allahu tacaala inaa anagu arsalnaa waxaanu soo dirnay calayhim dushooda waxaanu ku soo dirnay riixan dabayl baanu ku soo dirnay cadaabkii lagu cadaabay wuxuu noqday dabayl dabayshaasoo sarsaran qararax leh oo saqar badan ama dabayshaasoo sarsaran baaridatan aada iyo aada u qabow fii yowmi maalin dhexdiisa ayaanu fii yowmi naxsin baasaysiga maalintiisii dhexdeeda ayaanu soo dirnay fii yowmi naxsin baasaysiga iyo shu'miga iyo baraka la-aanta maalinteedii dhexdeeda ayaanu dabayshaas soo dirnay naxsigaasoo mustamirin joogtaa oo maalintaa uu ku bilowday ilaa iyo weligii ila naar bay tegayaane naartuna waa usii waa daa'ime weligiiba maaragtay joogta ahoo daa'ima naxsigaasi daa'im buu noqonaya dabayshaasi tansicu waa ay siibaysay annaasa dadka ayay soo siibaysay meesha ay galaan bay kala soo baxaysay sida wax caqli la wax garanayaa hadda haddii uu god isku aaso ama uu buur hoosta ka galo haddana way soo dhufanaysay dabayshaas tansicu nnaasa dadka way soo siibaysay kaannahum waxaabaad moodaa markii dambe ee la soo siibsiibay ee dhulka la dhigay kaannahum waxaabaad moodaa acjaazu naklin timir jirideed baad moodaa timirtaasoo munqacirin la fujiyey la rujiyey fa kayfa kaana sideebuu ahaaday cadaabii wa nuduri markaa riix baanu ku soo dirnay ilaahay leeyahay sarsaran oo qaylinaysa ama sarsaran oo aad iyo aad u qabow fii yowmi naxsin baanu ku soo dirnay waa tii amaaniya ma sabca layaalin wa amaaniyata ayaam toddoba habeen iyo iyo iyo siddeed maalmood bay socoshay oo hawda unahaysa falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyat falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumdiruna iyadoo halkaasunbay sida roobka iyo daruuraha un bay daruur iska soo dhigtay dabeedna dabayshii soo socotunbayba waxayba moodeen baa roob soo socdaba markaasayna waaba daruuru ay roobkaaynu sugayna inta badan ilaahay ka baryayna ilaahay waaba diideyna inta badan aynu baryayna bayna dee markii dabadeedna dabayshaasunbuu qararaclen baa meeshii ka soo gashay way ku bilaabatay godadkii ay ku yaaceen iyo adelikure meelihii ay galeen iyo buurihii ay isku qarinayeen iyo mid walba meeshuu ku dhuntay way kala soo baxday dabadeedna waddada iyo dhulkay sidaa u daadisay markaa cirkaasay u qaadaysay culimmadu yidhahdeen oo inta cirkaa u qaado bay dhulka ku soo daynayso deedna madaxuna waa fuqayey qofkii caadna waa kuwii dhaadheeraadee waa kuwii lahaa man ashaddu mina quwa waa ti lagu yaqaanay xoogooda isla yaabay xataa mararka qaarkood way isqabsanayeen baa layidhi bale aan isqabsan oo ina dhaqaajini markii hore dabayl iska yaryar bay moodeen oo aad ba u weyneyn is wada qabsadeen xoogoodii dee aan ku caabin soomaalida waxay sheegtaa yani qabiil qabaa'ilka hore oo xoogaga lahaay ayaa dad toog weyn baa maalin soo dhacay markaasay aynu isqabqabsanno oo xoogoodiiba ka yeelaan geel bay maaleenoo caanay lahaayeenoo caana geel jira caqli geel jira waa taqaan caanaha aad uga dhargoon caqli badan male masala togaa maaragta ha sawdaadka ma soo dhicin ha aan isqabqabsanno oo biyahaan celino deedna waxa la iyagoo boqolaala bay isqabsadeen carsooma horuu ka dhufta matog baa oo ilaahay soo daayayba u adkaysanaya kuwanna waa isqabqabsadeen baa la yidhi oo waa caado waa niman dhaadheer oo xoog waaweyne way isku dhegdhegeen dabeedna hawdun bay haysaa iyaduna way kala wada fujiso mid walba inta cirkaa u qaaday oo madaxa ka goysay madaxu markuu ka go-an yahay iyo geed timir oo madaxa laga jaray oo guntana laga rajiyey timirtu waa dhaadheertahay wada aragta waa dhaadheertahay timirtu jiridkeedu waa dheeryahay markaa tii baa lagu shabahayaa gudogobada timirta ah ee la rujiyey ee madaxii sarena ka maqan yahay kaanahum waxaad moodaa markaa madaxii markii laga gooyey tansicu nnaasa dadka waa ay fujinaysay oo way la soo soo rujinaysay kaanahum waxaad moodaa markay rujisay dhulka la dhacday acjaazu naklin timir jirideed timirta oo munqacirin la gooyey oo la fujiyey fa kayfa sidee buu kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygii sidee buu ahaaday sidee buu u dhacay yacni waqaca mawqicahu iyo wanuduri digniintaydu walaqad yasarna alqur'aana qur-aankii waa fudaydinay lidikri xifdiga ayaanu u fudaydinay iyo barashada iyo ku dhaqanka ee fahal min mudakirin mid ku dhaqmayo oo kuwaana qaadanaya ma jira wallahu subxaanahu wa tacala aclam